wasaaradda beeraha iyo waraabka galmudug ayaa abuur iyo agabka beeraha ku wareejisay ku dhowaad kun qoys oo beeraley ah kuna nool magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug agabkan iyo abuurkan loogu talagalay beeraha ayaa waxaa baahi badan u qabay beeraleyda gobolka mudug si ay u beertaan beerahooda cumar cismaan ciid agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha gobolka mudug ayaa sheegay inka wasaarad ahaan ay garab taagan yihiin beeraleyda wasaarad ahaan wixii dadaala oo aan geli karna waa gelinaynaa waan sidaanoo kale idinku keenaynaa tababaraa jira oo alainkugu imaan doono insha allah mar dhow oo dadka lagu tababari doono qof walba beertiisa isagoo tabcaya lagu tababarayo agabyo kalea jira cagafyo waxaa la keeni doonaa insha allah oo hadda aan ayagana sidaanoo kale la keena laakiin weli aan maarata deegaanka qaabkii ama loogu qaybi lahaa ama loogu shaqay lahaa weli aanna dejinin baarihii waxaa la rabaa ballantii madaxweynaha waa maqlayseen galmudug yaambadii maarataisheeg qorigii yaambay ka aaday maanta markhaatiyaa ka tihiin inaan yaambadii aynu hor taallo badaalkii uuna hor yaallo abuurkiina uuna hor yaallo beerta la geli lahaa waxaa lainka rabaa dadka deegaanka dhanka soo saarka haddii ilaah yaraa in loo jiheeyo baayid axmed cilmi guddoomiyaha iskaashatooyinka magaalada gaalkacyo ayaa ka warramaya agabkan lagu wareejiyey isagoo sheegay in abuurkaani iyo agabkaani uu yahay kii ugu horreeyey ee loo keeno
waxaan leedahay waa markii horta ilaahay mahadis wey markii koobaad oo ayna soo gaarto abuur tayadiisu fiican tahay oo runtii na soo gaarsiisay wasaaradda beeraha agaasime cumar cismaan oo maanta nagala joogo wasaaradda naguna wareejiyey agoo abuur kun beerood wax looga qaban karo ama aydhaahee kun qoys oo beera leh ay ka faa'iidaysan karaan abuurkan iyo agabkan loogu talagalay beeraha ayaa wax badan u tari doona beeraleyda gobolka mudug si ay u beertaan dalagyo kala duwan